بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alabcadu midka fogaanshaha badan falabcadu kan kasii fogaanshaha badan min almasjidi masjidka fogaanshaha badan ayaa acdamu weynin badan ajran xagga ajriga isaga ayaa weynin badan oo tallaabaha uu soo qaadayo tillaabooyinka uu soo qaadayo ku ajar badan yahay wbilisnaadi qaala xadahanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadahanaa wakiicun عن بن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مه... عن عبد الرحمن بن مهران وهو المديني مجهول روى له أبو داود وابن ماجه أبو داود ابن ماجه بأوريان مجهول وين كان عن عبد الرحمن بن سعد هو المدني مولى بن سفيان ثقة روى له مسلم وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu yihi الأبعد kan fogaanshaha badan فالأبعد kan fogaanshaha badan min الmasجidi ka fogaanshaha badan ayaa أcظmu weynin badan أجرan xagga أجriga min الqariibi kan u dhow kaga weynin badan saasay ka dhigan tahay xadiidkan marka sanadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan bnu mehraan waana majhuul laakiin isagoo kale imaamu lbukhaari uu wariyey fii saxiixihi min xadiidi abi muusa can اnabiyi sal ly slama qaal acdamu اnnaasi ajran fi الsalaati abcaduhum faabcaduhum mamshaa kan dadka midka ugu weynin badan xagga ajriga salaada dhexdeeda waa kan ugu fog kan ugu sii fog mamshan xagga socodka soo socoshada midka ugu dheer oo ugu fog ayaa ugu ajar badan dadka marka labada xadiid macnahaan waa isku mid marka matniga xadiidkan isagoo min xadiidi abi muusa ah buu ansaxay ayb wbilisnaadi qaala xadahanaa axmed bnu cabdata huwa qaala xadahanaa cabaad bnu cabaadin اlmuhallabiyu waxaa la yidhaahdaa ninkan cabaad bnu cabaad ibni xabiib ibni اlmuhallab ibn abi sufra almuhallab ibnu abi sufra ayaa farciisa awowgiisa labaad muhallabkaas ayaa ah waana ninkii aada khawaarijta ula dagaali jiray oo dagaallo fara badan ayuu la galay khawaarijta ayb marka aada marka macruuf u ahaa kutubu taariikh macruufuu ku yahay waa ninkan marka cabaad ibnu cabaadkan abu mucaawiya ayaa kunyadiisa la yidhaha abu mucaawiyata albasriyu hiqatun rubama wahim xadiiduhu fi lkutubi sita qaala xadahanaa caasimun ilaxwal can abi cuhmaan annahdiy cabdiraxmaan ibni mul abu cuhmaan annahdi can ubay ibni kacbin qaala kana rajulu nin wuxuu ahaa min alansaari ansaarta ka mid ah beytuhu gurigiisa aqsaa beytin guri midka ugu fogaansho badan bilmadiinati madiina wa kaana wuxuu ahaa laa tukhdi'uhu inaysan gafaynin asalaatu salaada maca rasuulillaahi uu la soo tukaday nebiga sala allahu calayhi wasalam maciise qaala waxau yidhi fatawajactu waan u xanuunsaday lahu isaga yani isaga dartii baan xoogaa waa u xanuunsadayoo ninkan yacnii masaajidka sida uu uga dheeryahay iyo sida mashaqada iyo dhibka uu soo marayo yaan uga xanuunsaday faqultu waxaan idhi yaa fulaanu hebelow low annaka adiga haddii ishtarayta aada iibsan lahayd ximaaran dameer yaqiika kaa ilaalinayo alramada bacadka kulul yacnii bacaadka kulule raranka oo kale ah kule yacnii bacaadka kuleylkiisa kaa ilaalinayo wayarfacuka kaa kor yeelayo min alwaqaci dhagaxa lugahaaga ku dhacayo min alwaqaci alwaqac marka waxaa weeyaan an tusiiba alxijaaratu alqadama dhagaxdu inay lugta asiibtoy ku dhacdo oo markuu socdo tallaabo qaado tallaabka dhagaxdii baa ku dhacdhacayso kaana marka kaa kor yeelayo oo dameerka haddii uu fuulo dhagaxdaasi waa ka kor noqonaa dabcan dhagaxdii marka ma saameynayso ayb marka dhagaxdaa marka lugaha ee ku dhicidda ay ku dhacaysana kaa kor yeelo ayb oo marka haddii ay luguhu dhagaxu hadduu lugaha ku dhaco waa daci- waa waa dhaawac buu gaarsiinayaa yuqaalu waxaa la yidhaha waqactu awqacu waqcan masderku marka faclun buu ku imaanaa ayb wuxuu leeyahay ibnu sibt ibn اlcajami sharaxiisa ibnu maajaha wawaqaca fii aslinaa asalkeeni waxaa ku dhacay biiskaani اlqaafi qaafka oo la reebo oo ah wayarfacuka min alwaqci yani dhicitaanka marka ayuu noqonaa markaas ayb biiskaani اlqaafi walacalahu araada almasdara fayutaxamalu marka أن المضبوط فيحتمل أن المضبوط في أصلنا إن كان ما أراد به المسدر hadيi uu doono وكان ضبط صحيiحا uu yahay أراad به ma ارتفعa من الأرض لألا يعثر يعني ويرفعka kaa ilaaliya من الوqع dhicitaanka dhicitaankaas marka مaxaa laga wadaa dhagaxda haddii jidku dhagax ay yaalaan qofka waa ku waa ku kufayaa dhagaxda markaa macnuhu wuxuu noqonayaa wuxuu dameer kaa kor yeelo oo kaa qaado dhicitaan aada dhulka ku dhacdo laajli dhagaxda darteed marka haddii min alwaqci riwaayadu hadday saxiix noqoto dabdigaasna uu jiro markaa macnuhu wuxuu u dhacayaa dhicidda dhicidda kaa ilaaliyo kaa kor yeelo wayaqiika kaa dhowro kaa ilaaliyo hawaama alardi dhulka halaqyadiisa masaska iyo waxyaabaha dhulka ku socdana kaa ilaaliyo faqaala waxa uu yidhi masaska iyo dibqallooca iyo waxyaabaha lamidka faqaala waxauu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa uxibu aniga ma jecli ana beytii gurigayga bitunubi beyti muxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed gurigiisa meel ku dhow inuu ahaado ma jecli leanna nebiga gurigiisa masaajidkana meesha unbuu ku yaalay moogta biunub marka waa biqurbi beyti muxamedin sala alla ly slam waana bidamatayni da-da iyo nuunkaba waa gudan yihiin wa asluhu asal ahaanta waxaa loo isticmaalaa xablun tawiilun waa xarig dheer yushaddu bihi oo lagu xiro suraadiqu lbeyt guriga bowdkiisa derbigiisa aw ilwatad ama tiirka yacni teen guriga aqalka tiirarkiisa xariga layskula xiro waljamcu atnaaq ayaa la yidhaahdaa markaa kadib waxaa de loo isticmaalay dhowaanshaha asalku marka waxay tahay xarigga guriga layskula qabto tiirarkiisa ama layskula qabto meesha suraadiqa bowdka iyo u ah ee guriga dhista ku wareegsan iyo laakiin hadda macnahaas looma jeedo waxaa loo isticmaalaa marka qurb bimacna alqurbi macna marka isticaaraa ku jirto halkaasaa laga soo caariyeystay waxaana loo isticmaalay qurbiga iyo dhowaanshaha ayb wixii marka guryaha u dhowaa loo isticmaalaa isticaaro ahaan qaala waxa uu yidhi faxamaltu bihi ximlan faxamaltu waxaan ku qaaday bihi ay bikalaamihi damiirka marka kalaamkiisaa loo celinaya faxamaltu bihi ay bikalaamihi hadalkiisa waxaa igu ambaa waxau igu xambaaray ximlan culays warkii uu iiriyaa culays igu xambaaray ayb xataa ataytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama ilaa aan nebiga u imid marka xambaaridda uu sheegayo hadda ximli oo xisi a ma aha waa ximli macnawi ah yani warkiisaan wax ka qaaday waay waxbaa ian ka qaadayo waa culays baan ka qaaday ayb maahan in culays ou dhabarka ii saaray inuu dhahayo ma aha waa ximli oo macnawi ah xataa ataytu nabiya sal l slam ilaa aan nabiga u imid fadakartu dalika lahu arrinkaa baan u sheegay fadacaahu waa u yeeray fasa'alahu waa su-aalay fadakara lahu wuxuu u sheegay midla dalika kaagaas oo kale wadakara wuxuuna sheegay weliba markaan annahu yarjuu inuu rajaynayo fii atharihi raadkiisa uu soconayo inuu ilaahay wax uga rajaynayo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi ina laka waxaa leedahay maxtasabta waxaad ku ajartirsato ina laka waxaa kuu sugnaaday maabaa kuu sugnaaday ixtasabta ay ixtasabtahu yani waxaad ku ajartirsatay baad leedahay ayb ama in la yidhaha ina laka waxaa kuu sugnaaday ixtisaabaka ajartirsigaaga maada masderiyaad ka dhigto iyo mawsuulo labadaba waa waa waa laga dhigi karaa marka meesha waxaa laga qaadanayaa marka fadliga qofka meel dheer masaajidka uga yimaado uu helayo ayb وبه قال xdثnا أbو موسى محمد بن المثنى وهو أbو موسى الزمن qال xdثnا khالد بن الحاrث qال xdثnا حمyد وهو طويل حمyد بن أbي حمyد عن أنس بن مالك qال أrاadت بنو سلمة reer بنو سلمة waxay dooneen أn yتaxawلوu inay kasoo guuraan min diyaarihim degmadooda meesha ay deganaayeen إilىa qرب المسجد masjidka meel u dhow inay soo degaan ay usoo guuraan ayay damceen usoo wareegaan marka banu salima laamku waa hoos dhigan yahay qabiilo carabta ka mida oo bikasri laami oo aan qabiiladan ahayn ma jirto laamka salima salama ma aha waa salima waa qabiilada jaabir iyo mucaad binu jabal iyo ay ka dhasheen reeree bani salima waxay dooneen an yataxawaluu inay kasoo wareegaan oo ka min diyaarihim degmooyinko meeshii ay deganaayeen oo madiine ay ka deganaayeen xaafadii ilaa qurbi ilmasjidi masjidka meel u dhow bay inay usoo wareegaan dooneen fakariha nabiyu sal l l slam nebiga waa kahday arrintaas fakariha nabiyu sal l slam nebiga wuxuu nacay an yucruu inay banneeyaan almadiinata madiina yani madiine inay cidleeyaan xaafad dhan oo degaan ahayd inay soo cidleeyaan ayuu nebigu kahday arrintaabuu dhibsaday ou nacayo ayb sababka marka nebigu ou nacay intaasay ahayd lowlaa marka mafsadadan haddaysan jiri lahayn ee masaajidka agtiisa inay soo degaan ma diideen rasuulka sala allahu calayhi wasalam yani xadiidku ma tusaayo in masaajidka agtiisa in la soo dego inay karaaho tahay ma tusaayo xadiidkan ee waxaa iscaariday maslaxada inay masaajidka soo agdegaan iyo mafsadada ka imaanayso xaafad dhan in lasoo banneeyo inta laga soo qaxo eber ay noqoto oo magaaladii marka ay soo yaraato labadaa mafsadada iyo maslaxadaa buu nebigu wuxuu rajaxay mafsadada maslaxadan ay masaajidka meel u dhow ku rabaanna ee waa helayaanoo hawaabta u badanayso socodka ugu badanayay ku helayaan meeshaas marka waxaa laga qaataa magaalooyinka bani aadamku wuxuu ku nool yahay magaalooyin iyo miyi waa beled iyo baadiye labadaa un waayo dadku meeshay ku nool yihiin labaduba macnay ku fadhiyaan marka in la cidleeyo ma aha baadiyaha haddii lasoo cidleeyo magaalada lagu soo gurmana noloshii dadka wixii asalka u ahaa ee beerihii iyo beerihii iyo xoolihii iyo ayaa dadka ka baaba-ayo waana khatar nacam waayo waa usuul dhaqaaluhu uu ku taagan yahay ayb dad hadda dhaqaale inay barteen iska dhigayaa waxay leeyihiin maxaa hadda beer iyo xoolo iyo maxaa laga faa'iidaa buu ku leeyahay ma fahmaya lacagtan caddaanka ah siyaasadda duwalka inay ku xiran tahay maanta hadday dowladdan yacni lacagahan caddaanka ee bangiyada noo yaallay doolarka haddii dow siyaasaddu intay isbedesho dowladdu ay dowladaha iskale ay afka ciidda u dhigtaan waxaa laga yaabaa nin intaas wixii uu shaqaynayay ebir inuu faqri noqdo maanta wuxuu cuno uu waayo ile lacagaha iyaga lama cunayo moogta laakiin ninkii xoolale xoola mar walba qiimay leeyihiin lo iyo geeli yaari iyo beer mar kasta ma baahanayo isaga qofkaas maaa marka dadka qaarkood ilbaxnimada si qaldanay u gashay xataa yacnii ummad ummadaha caalamka dhaqaalaha lagu bixiyaa si xoolaha iyo dhaqa iyo beeraha iyo loo loo joogo dhaqaalaha lagu bixiyaa ayay ku bixiyaan duwalku ayb dadkani marka waa uun iska socdaan keliya teleefonkaas hadda lacagaha ku jiraan dadka hadda ay wax ku gataan haddii hadda uu khadkiisa hadduu kharibmo xagee laga baxa waa ogtihiin mushkilada taagani marka dhaqaaluhu haddii uu miyir beelo oo u beelo uu waayo aragnimo beelo oo qofkii yaqaanay aan la su-aalaynin waa uun iska dhib ayb marka mafsadada in magaa marka magaaladu iyadana walidaalika cumar wasiyadiisa waxaa ku jirtay radia allahu canhu markuu dardaarmayey dadka reebaadiyaha in la ilaaliyo dardaarma oo meeshooda lagu dhaqaaleeyo ayb waayo wuxuu yidhi waa macdinul islaamka dadka muslimiinta asalkoodii waayo waa gurmaday noqonayaan yacni waa meeshii hadhow loo fa baxsanayay yay tahay waa ka dardaarma waxaadna arkaysaa markay siyaasaduhu baaba-ayaan oo wa- waddamadu ay baaba-ayaan maga baadiyaha marka noloshii laga soo dhammeeyo magaalo laysugu yimaado dagaal unbaa ku xigo wax kaloo ku xiga male nacam ayb soo ma fahmaysa magaalada iyada lafteedana inay soo yaraato ma ahane bal inay sii fido oo dadku ay camiraana dan ku jirtaa meel camiran marka in laga soo tago meel la isugu yimaado marka waxay ku tusaysaa hubuud iyo in hoos magaalada ay u socoto marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu diiday in la cidleeyo madiina xaafad dhan inay soo cidleeyaan dadkan marka maslaxada iyo mafsadada mafsadada ayuu rajaxay ee xadiidka ma laga fahmaayo masaajid agtiisa in la degaa inay mamnuuc tahay maaha bal waa fiican tahay nebiguna kuma qabsanin maxaa u degaysaan ma dhihin masaajidka laakiin meesha ay cidlaynayaan uu diiday rasuulka sal ll ly slam faqaala waxau yidhi yaa banii salima reer banii salimow alaa taxtasibuuna miyaydnan ku ajar tirsanaynin aahaarakum raadadkiina fa aqaamuu way nagaadeen marka meeshoodii bay ku nagaadeen ibnu xajarna macnahaas aan tilmaamay buu t ayuu sheegay ibnu xajar fatxulbaariga wa bihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedin wahuwa طanaafisiyu qaala xadaanaa wakiicun huwa bnu اljaraax qaala xadaanaa israa'iilu waa israa'iil bnu yunus ibn abi isxaaq aلsabiiciy can simaakin can cikrima waa riwaayaatu simaak can cikrima muطariba diraab baa ku jira can ibni cabaasin qaala kaanat ilansaaru ansaar waxay ahayd baciidatan mid ka fog baciidatan tu ay ka fog tahay manaaziluhum guryahoodu min almasjidi masjidka fa araaduu waxay dooneen an yaqtaribuu inay soo dhowaadaan fanasalad waxaa soo degtay wanaktubu maa qadamuu waaahaarahum wanaktubu waxaan qoraynaa maa qadamuu waxay hormarsadeen iyo waaahaarahum raadadkooda qaala fahabatuu way sugnaadeen marka riwaayadan marka isnaadkeeda dacfi baa ku jiro waa riwaayatu simaak can cikrima riwaayaadka simaak cikrimana idiraab baa ku jira iyo ikhtilaaf ma xoog laha marka kii horaa laakiin loogaba kaaftoomiya yaa waxaan ujeedaa yaa yaa sixa ahaan deeqahay qaala ba qaala baabu fadli الsalaati fi fii jamaacatin salaaddii fadligeeda caddayntiisii buu u baab yahay fii jamaacatin jamaaca lagu tukado wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam salaatu rajuli qofka salaadiisa fii jamaacatin jamaaca uu ku tukado tasiidu way ka siyaadaysaa way ka kordhaysaa calaa salaatihi salaadiisa fii beytihi uu ku tukaday iyo gurigiisa dhexdiisa iyo wa salaatihi iyo salaadiisa fii suuqihi uu ku tukado suuqiisa dhexdiisa bidcan wa cishriina daraja labaatan iyo dhowr darajo waayo salaada qofku haddii uunan mar masaajidka ku tukanin keligiis lou tukanaya sida haalibka ah marka kharajat makhraj alghaalib way dhici kartaa qofka yani haddii salaad masjidka uunan imaanin qofka ee uu gurigiisa inuu ku tukado ay noqoto fardi unba isaga tukanaa sida haalibka ahe badan ayb tukaankiisa iyo baqaarkiisa markuu ku dukanayo uusan masaajid ku tukanayninna qof keligii tukanayo un wayn marka saas darteed bay shan iyo labaatan salaad shan iyo labaatan derajay dheer tahay xadiidka marka saxaabada shan iyo labaatanay sheegay ilaa xadiid ibni cumar oo toddoba iyo labaatan sheegay maahan ayb waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa qofka salaada uu munfarid keligiis uu tukado inay ansaxayso waayo haddaynan ansaxaynin lama dhaheen tasiidu labaatan iyo toddobay dheer tahay dere labaatan iyo shan derajo marka midda tani marka waxaa loo sugay hal tii kalena oo jamaacadiina shan iyo labaatan baa laga dhigay marka kaa wuxuu ku tusayaa salaadda uu qofka munfarid ku tukado waa ansaxee xagga ansixitaanka laakiin haddii cudur jamaacada xukunkeeda uu noo imaan doonaa ayb bacdi ahlilcilmiga oo waxaa jira iyagu dhahayo salaada haddii qofka soon cudurdaar lahayn jamaacada aanu ku tukanin oo keligiis uu tukado maba ansaxaysay leeyihiin salaadiisa meeshaa marka tasyiidu iyo afdalu iyana waxay ka dhigayaan marka afcalu tafdiil laysa calaa baadi laakiin asal maahan taas inay ansaxayso waxaaba ku tusaya labadii nin ee masaajidkii yimid aan tukanin rasuulkii asxaabtiisoo tukanaya soo galay ee nebiga hala ii keeno uu yidhi sal ll ly slam ee uu ku yidhi maxaa idinku dhacay inaa dadka maxaa noola tuka weyseen markaabay waxay yidhaahdeen qad sallaynaa fii rixaalinaa guryaheenaan kusoo dukanay hadda kadib wuxuu yidhi hadaad guryihiina ku tukataan masaajidkana timaadaan iyadoo laga tukanayo la tukada sunnay idiin noqonee middan dambe marka midda hore inay guntantay oy ansaxday daliil u tahay markayb وبه قال xdثnا أbو مروان محمد بن عثمان العثماني قال xdثnا إبراهيم بن سعد وهو المدني ثقة عن بن شهاaب وزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رsuuل الله صلى اه علي وسلم qاaل فضل الجماعaةi جamاacada fadligeeda عalى صلاaةi أxadiكم midkiin salaadiisa ay ka fadli badan tahay waxdahu keligii ou tukado خمس وعشhروuنa جuزءا waa شaن iyo لabaatan qayb وبه qال xdثnا أbو كرyب qال xdثnا أbو معاaوية وهو الضرير عن هiلاaل بن مymuن وهو الجuهني الرملي صدوq rwى lh أbو داوuد وبن mاجة عن عطاء بن يزيد عن أbي سعيد الخdري qال qال رsuuل اللh صلى اه عل وسلم صلاaة الرaجل في جaماعaة ou ku tukado تزيد عalى صلاaتihi way ka ziyaadaysaa salaadiisa fيi beytihi ou ku tukado خمسa وعشhريiنa درaجة شhan iyo labaatan darajo ayb xadiidkan marka isagana xadiid abi saciid waay waxaan soo marnay xadiid abi saciid xadiid abi hurayra iyo labadaasaan hadda joognaa kii horena xadiid abi hurayra unbuu ahaa wa bihi qaala xadahanaa cabdالraxman bnu cumara rusta waa laqabkiisa huwa hiqat qaala xadahanaa yaxya bnu saciidi wahuwa alqaطaan qala xadaثna cubayd الlahi bn cmr can naafici can ibni cumara qaala qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi wasalama salaatu الrajuli nin qofka salaadiisa fii jamaacatin uu ku tukado tafdulu way dheeraad way dheeraa way dheer tahay calىa salaati الrajuli qofka salaadiisa waxdahu keligii uu tukado bisabcin وacishriina daraja labaatan iyo toddoba darajo marka hadda labaatan iyo toddoba halkan la sheegay shan iyo labaatanna waa hayne culimmada qaar marka waxay leeyihin waxaa lagu xambaarayaa markii hore shan iyo labaatana la ogeysiiyey nebiga sal ll cl slam markii dambena labaatan iyo toddobaa laga dhigay waa si ilaahay baaba sii ziyaadiyey marka shan iyo labaatan uu sheegay markii hore kadib waa la badiyey haddana labaatan iyo toddobaa laga dhigay ama in la yidhaahdo labaatan iyo shanna dadka qaar inay helaana dhacayso qaarna labaatan iyo toddoba inay helaan say u kala khushuuc badan yihiin safka hore say ugu soo kala hormaraan siday salaada u qaabilaan waxyaabahaas y nin ninba waxbuu inuu helo ay dhici kartaa ayb qaar kalena waxay leeyiin de bikhamsin wacishriina awalba mafhuumulcadadou ahaa cadadkuna mafhuum ma lahanay dhahayaan ma laga qaadanayo shan iyo labaatan ka badan inaan la helaynin adu masaalig noocaasay marmaraan calaa kullin midda horaas ugu midda dhaxa ugu roono in la yidhaahdo labaata ama midda hore labadaas labadii horon sheegay wa bihi qaala xadahanaa moxamed bnu macmarin wa huwa moxamed bnu macmar bni rabciy alqaysiy albasriyu albaxraaniyu saduuqun xadiiduhu fi lkutub الsita qaala xadahanaa abu bakrin alxanafiy wa huwa cabdulkabiir bn cabdilmajiid qaala xadahanaa yunus bnu abi isxaaq huwa yunus bn abi isxaaq asabiiciy can abiihi aabihi abu isxaaq الsabiici cmr bn cabdillaahi alhamdaniy can cabdillaahi bni abi basiirin wa huwa alcabdiyu اlkuufiyu wahaqahu اlcijliyu ninkan cijli baa towhiiqiye cijlina wuxuu ka mid ahaa mutasaahiliinta dabcan rawaa lahu abu daawuuda wالnasaa-iy wbnu maaja can abiihi aabihii abu basiir magaciisa xafs ayaa la dhihi jiray maqbuul rawaa lahu abu daawuuda fi kitaabi اlqadr wالnasaa-iy wbnu maaja can ubayi bni kacbin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam salaatu rajuli fii jamaacatin tasiidu waxay ka siyaadaysaa calaa salaati rajuli qofka salaada uu waxdahu keligii tukanayo arbacan wacishriina labaatan iyo afar ow khamsan wacishriina ama shan iyo labaatan darajatan min darajatin shaki buu geliyay afar iyo labaatan shan iyo labaatan ama shan iyo labaatan xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciif awalan cabdullahi bn abi basiir waxaa un towhiiqiyey cijli cijlina towhiiqiisu tasaahulaa ku jiro jahaala marka ninkaa ku jirto iyay culimada qaar ay leeyihiin xaafidku wuxuu yihi fatxulbaariga xadiidkan marku ka sheekeynayo xadiidka shan iyo labaatanka sheegayo saxaabo badan buu u tiiriyey markaasuu yihi watafaqa aljamiicu calaa khamsin wacishriina siwaa riwaayati ubayin faqaala wuxuu yihi arbacun aw khamsun cala shaki walaa ahara lishaki buu yihi shakiga wax raada ma lahan ayb qaala baabu اtakliidi fi اtakhalufi can اljamaacati adkeynta la adkeeyey jamaacada in laga haro qofku inuu jamaacadii ka haro uu jamaacadii imaan waayo adkeynta la adkeeyey وبه qال xdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثnا أbو معاaوية عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرةa qال qاla رsuuل الlahi صلى اه عل سلم لqd hmمت waxaan hamiyey أn aamura inaan أمro bالصلاaةi saلاada fatuqaama la aqimo ثuma aamura aan faro rajula nin fayusليa bالnaasi dadka uu tujiyo ثuma anطلqa aan taga brijaalin aan la tago rag ragga oo macahum xuزamun xaabo ay wataan xirmooyin xaabo xusamun xirmooyin oo min xadabin xaaba ah dhahay wataan macooda ilaa qowmin inaan aado marka qoom xaggooda laa yashhaduuna salaata salaada aan xaadiraynin jamaacada fa uxariqa aan ku gubo calayhim korkooda buyuutahum guryahooda aan ku gubo binaari dab aan ugu gubo aan dab ugu gubo sidaasaan hamiyey buuli xadiidkan marka takliid baa ku jira aad bay ayaa loo adkeeyey ilaa nebigu uu hamiyo inuu gubo ma sahlana marka walidaalika xadiidkan iyo axaadiidta lamida waa waxa sababta bukhaari oo u jasmiyey xukmu salaati اljamaaca oo wuxuu yidhi baabu wujuubi salaati اljamaaca salaatu ljamaaca waajibnimadeeda waa jasmiyey iyagoo khilaaf masalada ku jiro ayuu haddana jasmiyey leanna axaadiidtan marka la fiiriyo shay mustaxab ahoo sunno ah qof ka tegey in gurigiisa la gubo ma mutaysa lahayn qaar baa marka waxay leeyihin nebigu muxuu gurigii muxuu waa hamiyey laakiin ma sameyninay dhahaya dee nebigu ma wuxuu haminayaa wax qalada marka dulmi ma haminayo rasuulka sal ll slam wax dulmi ah ma ku fakeraayo ma ma ku haminayo nebiga sal l slam ta kale sababta riwaayo imaam axmed ayaa caddaynaysa nebiga oo iskaga dhaafay maahan inaynan mudnayn arrintaas waa mudan yihiin laakiin sababa u dhaafay oo wuxuu yidhi lowla duriyatu ilmaha yaryarka ah waannisaa'u iyo haweenka yani dad aynan jamaaca ku waajibaynin oo guryaha joogo haddaysan ahayn saanan yeeli lahaa buuli marka sababta uu nebiga uga tegay waxay ahayd dad aan jamaacadu waajib ku haynaa guryaha joogo lowlaa aynan joogi lahayn saasaan samayn lahay ayb bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen marka waxaa laga wadaa jum jumcada salaatu ljumuca ee ma ahan salaada jamaacada iyo in laga hadlayo oo bacdi yani xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mida baa jumco iyo waxbaa ku jirtay dhahayaan laakiin lafdiga xadiidka yani ama riwaayaadka xadiidka badankood waxa ku yaalo waxay tahay salaatu ljamaaca ayb bal bacdi riwaayaat waxaa ku soo arooray waxaa ka horeeya afqalu الsalaati cala اlmunaafiqiin salaatu اlfajri wa salaatu اlcishaa kadibuu sheega xadiidkan marka salaadaha caadigaa laga wadaa ee salaada jumcada maaha in laga wado ayb qaarna waxay yidhaahdeen hadde rasuulka qaar baa marka waxay yidhaahdeen salaatu ljamaaca inaynan waajib ahayn xadiidkaanaaba laga qaadanaa see looga qaadanaa marka waxay yidhaahdeen nebiga isagii sala اllahu calayhi wasalam baa wuxuu leeyahay salaada in la aqimo oo aan qof ku dhaafo isagii baaba isagaan tukanayninayba dhaheen markaas ile wuxuu ku maqan yahay dadkii inuu soo guryahoodii ugu ugu taga soo maana hadday waajib tahay isaga kama tageenay dhaheen laakiin aljawaab maxay tahay arrintaa jawaabkeedu jawaabka arrintaa waxay tahay inuunan jamaacada ka soo gaaraynin ka dhalan maysa maam waxaa laga yaabaa inuu shaqadaa markuu soo qabto jamaacadii uu ka soo gaaro waa dhici kartaa haddii ixtimaal jirana saqada daliil daliilku waa dhacaa marka marka taas marka wax dheer waay meeshaas in wax laga raadiyo wax xoog badan maaha ayb ayb وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين عن, عن ابن أم مكتوم marka meesha inqiطaac baa ku jiro abu raziin lam yasnac min min ibni ummi maktuum abu raziinkan ibnu ummi maktuum kama maqlin ibnu maciin iyo ibnu lqaطaani alfaasi iyo sidaasay sheegeen cilada marka xadiidkaasuu noqona qaala waxa uu yihi qultu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigan waxaan ku yidhi inii aniga kabiirun nin weynaan ahay dariirun oo indhala shaasicu daari daartiisu ay fog tahay meeshuu degan yahay walaysa lii mana haysto qaa'idun mid ii hogaamiye yulaawimunii ii habboon mid mar walba ii joogo oo aan mar walba helaayo ii habboon ma haysto oo ii hogaamiyo fahal tajidu ma helaysaa min ruksatin wax ruksaa ma ii helay qaala waxau yidhi hal tasmacu nidaa'a aadaanka ma maqlaysaa qultu nacam haah baan idhi qaala maa ajidu laka ruksatan rukso kuu heli maayo ayuu yidhi marka ruksada lafteeda maxaa laga fahmaa waajib inuu jiro waayo waxa layska rukseeyaa waa shay waajib ah waay waxa qofka laga rukseynayo inay waajib tahay saasaa looga qaadana indhoolkii haddii haddana sidaa la yidhi maxaad malaynay qof aan indhoolba ahayn marka sii daran tahay waay marka xadiidku isaga isnaadkan uu hadda ku yimid waa inqidaacaasaa ku jira laakiin riwaayaad kalaa soo arooray oo abu daawuud iyo nasaa-i iyo min dariiqi cabdiraxmaan ibni abi leyla imaam axmed ibnu khuseyma daxaawi daara qutni xaakim sidoo kale min dariiqi cabdillahi ibni shadaad ibni lhaad iyo riwaayaad fara badan ayb oo xaakimna waa wariyey min dariiqi ziri bni xubaysh markaa fiiri waa zir ibnu xubaysh cabdullaahi ibnu shadaad iyo cabdiraxmaan ibnu abi leyla kulluhum halaathatuhum can ibni can ibni ummi maktuum ay ka warinayeen marka meesha inqidaaca ku jiray waa daboolan tahay waa taas ayb xaafid almundirina isnaadka waa soo dhoweeyey ayb ayb cabdullaahi ibnu shadaad iyo zir ibnu xubayshna ibnu ummi maktuum waa ka maqleen ayb marka xadiidkan iyo citbaan xadiidkiisa see loo jamcinaa marka leanna citbaan ibnu malikna wuxuu yidhi waa inuu indho beelay buu u sheegay masaajidka qowmkiisuu tujin jiray daadadka markay imaadaan ma gaari kari buu yidhi nin indhaha la-na waan ahay guriga iigu tuko laakiin nebigu u yimid oo saafcalu inta yidhi guriga ugu yimid ugu tukaday ibnu rajab wuxuu yidhaahdaa waxaa lagu waxaa lagu jamcinaa citbaan meel ounan aadaanka ka maqlayn inuu joogi ibnu ummi maktuum laakiin meeluu aadaanka ka maqlaayuu jooga marka qofku meeluu aadaankii ka maqlaa hadduu joogo inuu jamaacada u dareego ayb marka ta xukmu salaati اljamaacana fuqahada in badan hadda shaaficiyadoo kale salaatu اljamaacada ama fardu kifaaya ama suna mu-akada inay tahay fardu cayn ma qabaan inay tahay marka arrimahaas marka waxyaaba waxaa ka dhashay dadka qaarkood markay maqlaan salaatu اljamaaca waajib maaha waa sunno siday u maqlaayeen baa mararka qaar waa fududaysanayaan dadkeena weliba dadka waaweyn iska fududaystaan gurigay iskaga salaaddii marka gurigay uga qababacsiinayaan ma masaajidkii iyadoo ay dhici karta inuu wax yar u jiro haddii la yidhaha war jamaacadii maxaa dhacay jamaacada sunno waaye iska iga dhaafa ku leeyahay ama caajis yar oo aan macno lahayn iyo sheegana maya saas maaha hore waxaan usoo marnay cabdullahi bni mascuud inuu yidhi waxaan arki jirnay wa ina arajula la yuhaadaa bayna rajulayni laba nin intay soo garab galaana safka lasoo istaaji jiray waxaa ka takhallufi jiray uu yidhi oo jamaacada ka hari jiray ilaa munaafiq macluumu nifaaqa weliba qof munaafiq oo nifaaqiisa la yaqaana ka ju- ka hari jiray ayb marka waxyaabahaas oo dhan marka waxay xoog fara badan ayay siineen jamaacada salaada jamaacada waajibnimada haddii cudurdaar uusi jirin haddii cudurdaar jiro oo qofku ama uu xanuunsan yahay amaba qofkaas uu yahay qof eh, eh, asbaab ay jirto uunan jamaacada ku tegi karin oo maalan ama waxaa laga yaabaa isagoon u qasdin inuu ama basal iyo waxyaabo uu soo shiirayo inuu soo cunay ama asaga laftiisiiba dhibkaas marka xoogaa marka xaaladahaas oo kale hadduuna iska zuuli karin waxyaabahaas roob inuu da-ayo oo kale waxyaabahaasa un cudurdaarada jamaacada waa iska macruuf kutubta furuucda fiqiga aada macruuf ay ku tahay وبه قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي وهو أبو الحسن السكري صدوق روى له مسلم وأبو داود وابن ماجه قال أخبرنا هشيم وابن بشير الواسطي عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء آذانك قفكي مقله فلم يأته آن إيمان فلا صلاة له صلاة أم سقنان إلا من عذر عذر دار ماهن حديث كان مركا رجاله الثقات لكن هشيم ومدلس منع عدين سماع meeshaan iyo ibnu xibbaan kuma uunan caddaynin riwaayada xaakim laakiin mustadraga min dariiqi husheym qaala xadahanaa shucbatu weyi meeshaas in badan oo hiqaadka ka midana ee ardada shucba xadiidkan mowquuf ahaanay u wariyeen ibnu cabaasay ku joojiyeen oo marfuuc kama aynan dhigin wahb ibnu jariira ka mida xafs bnu cumara ka mida sulaymaan bnu xarbin wakiic cali bnu ljacad intuba xadiidka mowquufay ka dhigeen cala bni cabaas marka xadiidkani saxa mowquufan amaa marfuuc ahaan oo nebiga in loo kor yeelo ma xoog badna oo weliba qundar iyo ardada waaweyn oo shucba xadiidka waxay ku wariyeen mowquuf ahaan ayb marka falaa salaata lahuna in la yidhaahdo salaad kaamila uma sugnaanin laakiin waajibku waa ka gudmaa waxaa qabsada marka culimada iyagu qabaan salaada qofka keligiis uu dukado asoo jamaacadii cudurdaar aan ka haysanin salaadda uu keligii tukado inaynan ansixaynin xadiidkaanay u qabsanayaan laakiin inay ansaxayso horaan u sheegnay wabihi qaala xadahanaa cali bnu muxamedin wahuwa tanaafisiyu qaala xadahanaa abu usaama can hishaamin iddastuwaa-iy can yaxya bni abi kahiirin can ilxakami bni miinaa الحكم بن ميناء الأنصاري المدني صدوق روى له مسلم وأبو داود في مناقب الأنصار والنسائي بن ماجه قال أخبرني ابن عباس وابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي قردها يا مقلين على أعواده يعني منبر كيس الواح ديس كركيد على أعواد منبره منبر كيس لوحظة وكسم يعني منبر كيس اللوح ديس سوى دول صارم layantahiyanna way ka harayaan oo ka harayaan aqwaamun qolo can wadcihim ka tegistooda aljamaacaati ay ka tagaan ay ka tegayaan jamaacaadka halkan marka alimaam ibnu maaja can wadcihim aljamaacaati buu weriyey baabkana wuxuu baabeeyey wuxuu ku dhex keenay baabu taqliidi fi takhalufi can iljamaacati laakiin xadiidkan riwaayadiisa ee xooga leh muslim oo muslim saxiixiisa uu kusoo saaray can wadcihim اljumucaati dadka jumcooyinka ka tegaya aw amase layaktimana allahu alla waa daboolaya calaa quluubihim quluubtooda u daboolaya waa ka harayaan ama quluubtooda u daboolaya huma layakuununa waxay ahaanayaan min algaafiliina kuwa dhoohan oo markaa yacni gaflada ay ku dhacday o ilaahayba aan xasuusanin iyo aakhiro ilaahan ka magan galnay gafladaas ayb xadiidkan marka lafdu jumucaad uu saxiix ku yahay ayb oo riwaayada muslim iyo sidaasay leedahay yaxya bni abi kahiirna xadiidka wuu tadliisiyey oo isaga iyo alxakam ibnu miinaa waxaa u dhexeeya rajul ama laba ama laba nin ama ka badanaa udhexayso marka xadiidkan inqiaacna marka waa ku cilaysan yahay wabihi sidan marka jamaacaadka midan riwaayadan dhehayso وبه قال حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلي الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم إن كان مركى عثمان بن إسماعيل الهذلي الدمشقي أبو محمد مقبول من أفراد ابن ماجه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو الضمري ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم layantahiyanna rijaalun rag way ka hari doo waa ka harayaan can tarki ljamaacati jamaacada ka tegisteeda ow la uxariqanna buyuutahum ama guryahoodaan gubayaa xadiidkanna marka wuxuu ku cilaysan yahay zibriqaan lam yasmac min usaama inqidaacuu ku cilaysan yahay say laftiisa usaamat bnu zayd waxba kama maqlin sidaasaa alxaafid ilmizi kitaabkiisa tahdiibulkamaalka uu ku sheegay ayb oo nin baa u dhexeeyo yuqaalu lahu zuhra oo majhuul ah ayaa u dhexeeya ayb alwaliid bnu muslimna waa ku jira oo mudlis ah waqad cancana laba cilo qaala baabu baabu salaati اlcishaaءi wاlfajri fi jamaacatin salaada cishaha iyo salaada fajarka jamaaco lagu tukado wuxuu ku yimid wabihi qaala xadaثana cabdالرaحman bn ibrahim الdimashqiy wahuwa duxaym قال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثna الأوزاaعي qال xdثna يحيى بن أbي kثير qال xdثnي محمد بن إبراهيم التيمي qال xdثnي عيسى بن طلحة qال xdثتnي عائشة isaga in nebiga toddobaa udhexayso sanida naazilka u ka mid yahay qaalat qaala rasuulu الlahi slى الlaهu عalيه waسلم nebigu wuxuu yihi low yaclamu الnaasu dadka hadday ogaan lahaayeen ma fii salaati alcishaa'i waxa ku sugan salaada cishaa'i oo salaati alfajri iyo salaada subax laatowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan walow kaana ityaanuhum xabwan imaatinkoodu haba ahaada garguurad marka lowda iyo inta shardiyada a gadaasheeda kaanada iyo ismigeedaba waa la xadfaa xabwan marka waa khabaru kaana oo maxduuf walow kaana ityaanuhum xabwan ba ha ahaa ayb qariinada marka la atowhumaadaas imaatinkoodu garguurad ba ha ahaado ayb garguurasho marka hadday ogaan lahaayeen de wax hawaab ku jiro xataa haddaynan soo soco karin oy gurguuranayeen waa imaan lahaayeen laakiin bani aadamku de hawaabta macnawiyaadka hawaabta iyo waxaa ku jira maadaama ay qeyb hawaabka uu qeyb yahay wax adiga kaa maqan indhahaada aadan ugu jeedaynin ay tahay aad ma u fahmaysid bani aadamku maadiyaadkay aada u fahmaan waxyaabaha markaa shilinka iyo faa'iidada u kordhaysa iyo waxa uu soo qabanayo iyo ayuu garanaa laakiin waxaan kale ma arkaayo wabihi qaala xadaثanaa abu bakr bnu abi shayba qaala akhbaranaa abu mucaawiya عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرةa qال qاla رasuل الlه صلى اه علي sلم إna أثqل الصلاaةi saلاad midda ugu culays badan calى الmunaafiqiina munaafiqiinta korkooda ku culus صaلاaة العishaaءi وaصaلاaة الfajri waaye salaada cishaha iyo subaxa walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa ku sugan dhexdooda laatowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan wbihi qaala xadaثna cثman بن أbي شhaybة qال xdثna إسmاعيل بن عyاaش عن cmاaرة بن غزية whuوa الmdني cmاaرة بن غزية الmdني marka إسmاaعيل hadda wuxuu ka warinaa nin aan شhaami ahayn oo xijaaزi ah ضacfi waay marka taas عن أنس بن مالك عن cمر بن الخطاaب عن النبي صلى اه عل سلم أنه kana yqul wuxuu dhahayay man صلىa fii masجidi masaajid dhexdiisa qofkii ku tukada جamاعaة جamاaعة arbaciina leylatan afartan habeen laa tafuutuhu arakcatu aluulaa ragcada koowaad aysan ka tegaynin min salaati alcishaai salaada cishaha ah kataba allaahu lahu ilaahay wuxuu u qoraa bihaa sababteeda arrintaas sababteeda cidqan xoreyn min annaari naar laga xoreeyo inuu naar yacnii ka xoroobaa loo qoraa buusiiri wuxuu yidhi hada isnaadun fiihi maqaal isnaadkan war baa ku jira oo cumaaratu lam yudrik anasan meeqa cillo waay marka laba cilo ku cilaysan yahay marka cillada koowaadu ah riwaayat ismaaciil ibni cayaash can gayri ahli beledihi oo markuu ka warinayana daciifu ahaa ta kalena cumaaratu bnu ghaziya lam yasmac min anas labadaa cilolyahay qaala baabu luzuumi اlmasaajidi waاntidaari الsalaati masaajidda oo la laasimo la joogo iyo salaad sugashadeeda wixii ku yimid caddayntiisiiba u baabiya wa bihi qaala xadaثana abu bakr bn abi shayba qaala xadaثana abu mucaawiya can ilacmash can abi saalix can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slm ina axadakum midkiin idaa dakhala almasjida masaajidka haddii uu soo galo kaana fii salaatin salaad dhexdeeda u ahaanayaa maa kaanat isalaatu muddata kowni salaati salaada inta ay tahay taxbisuhu inay celinayso intay salaada xabisayso salaaduu ku jiraa xagga ajirka waalmalaa-ikatu malaa-igtuna yusalluuna way u duceynayaan calaa axadikum midkiin maa daama muddata dawaamihi intuu yahay fii majlisihi fadhigiisa alladii sallaa fiihi uu ku tukaday yaquuluuna waxay dhahayaan malaa'igtu allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu allaahuma tub calayhi maa lam yuxdid fiihi in allaale intuunan ku xadatin meeshaa dhexdeeda oo weysada aynan uga jebin maa lam yuxdid fiihi intaysan weysadii ka jebin ayb ama maa lam yuxdid fiihi intuunan dembi ounan cusboonaysiinin oo dembi ousan la imaanin sidaasna qaaraa dhahay maa lam yu-dii fiihi haddii uunan wax ku dhigin dhexdiisa wa bihi qaala xadaثana abu bakr bnu abi shayba qaala xadaثana shabaabatu wahuwa bnu sawaar qaala xadaثana bnu abi di'bin can اlmaqburiyi can saciid bni yasaarin can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal maa tawaطana rajulun qof yacnii kama dhigto maa tawaطana rajulun qof kama meel dhigto meel yacni ma caadiy yacni meel inuu markaa yacni dego ma ma ka yeesho qofka oo muslimi muslimun muslim ah almasaajida masaajidda kama wadan yeesho lisalaati salaad darteedna ugama makaan dhigto masaajidda iyo wadikri iyo dikri marka tawadana marka macnaheedu asalka waxay tahay qofka meesha lagu barto oo iska fadhiyo oo lagu uu ka fadhi uu ka fadhi leeyahay meeluu ka fadhi leeyahay kama dhigto marka hadda tawadunka dabcan nahyi baa ku soo arooray qofka inuu masaajidka dhexdiisa meel uun gaar u ah inuu bis meeshaas le u ka fadhiisto nahyi baa ku soo arooray hadda ad macnaha xadiidku saas ma loo jeedo meel gaara lagama hadlayo masaajidda ma caadaysto waayo inuu joogo mar walba ilaa haddii uu sidaa marka ka meel dhigto masaajiddii uu salaad iyo dikri ugaga meel dhigto ilaa tabashbasha allaahu alla waa u farxayaa ileyhi xaggiisa u farxaa waa u farxaa ilaahay xaggiisa u farxaa ayb albashu waa faraxu sadiiqi bisadiiqi saaxiibka markuu saaxiibkiisa kale u farxayo markay muddo ismoogaayeenoo kale uu arko dabcan waa u farxaya kamaa yatabashbashu ahlu lgaa'ibi yacnii qofka maqan dadkiisu siday ugu farxaan bigaa'ibihim kooda maqan dadka yacnii qof uu ka maqan yahay qofkooda maqan markuu soo galo say ugu farxaan idaa qadima calayhim hadduu korkooda usoo galo marka dabcan dee faraxa ilaahay iyo faraxa makhluuqa wax shabaha kama dhexeeya mana isku eka laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir ee waxaan laga wadaa innagaa nala fahamsiinaa yani idinka waxaad taqaanaan qof markuu sanawaad badan kaa maqnaa aada aada u jeceshahay markuu kuu soo galo waa farxaysaa qofkan masaajidka ka meel dhigtay oo lagu mar walba masaajidka salaadii dikri u fadhiyana allah ku farxaayo sida uu towbadaba ilaahay ugu farxaayo ayb xadiidkan marka isnaadkiisaa khilaaf badan baa ku jiro buusiiri isaga waa saxiixiyey cabdulxaq ilishbiilina axkaamka waa kaga aamusay ayb siyaalo kala duwanna xadiidka marka waa loo wariyey qaarna ziyaaday ku darayaan fi lisnaad qaar waxbay ka dhimayaan aduu marka daara qudni cilalkiisa aada ugu sheegay xadiidkan marka aada u khilaaf badan yahay wa bihi qaala xadaثana axmed bnu saciidin الdarimiyu qaala xadaثana nadr bnu shumayl qala xadaثna xamaad wa ibnu slma can haabiti can abi ayuba wa abu ayub almaraagiy hiqatu abu ayub alansaari ma aha abu ayub almaraagiy hiqatu can cabdillaahi bni camrin qaala sallaynaa maca rasuuli llahi sal l slam almaqriba nebigaan maqribka la tukanay farajaca man rajaca waa laabtay qofkii laabtay wa caqaba waa cirbiyey man caqaba qofkii cirbiyey yani salaada uu ka baxay salaaddii ka dambeysuu ku qabtay waay uu ku cirbiyey qofkii laabtayna waa laabtay kii kalena waa salaada uu tukaday buu midda ku soo xigta ku qabtay fa jaa-a rasuulu llahi sal l slam nabigaa yimid musrican isagoo degdegayo qad xafa xafazahu nafasu iyadoo ay markaa uu markaa neef neefta uu markaa yacni neef tuuraayo neef uu neef tuurayo na- nafasku uu dhibaayo qad xasara can rukbatayhi labadiisa jilbood xaggoodana uu marada ka laabay faqaala waxa uu yidhi abshiruu bishaaraysta haadaa rabbukum kani waa rabbigiin qad fataxa wuxuu furay baaban albaab min abwaabi samaa'i samada irdaheeda ka mida yubaahii bikum lmalaa'ikata malaa'igta oo idinkugu faana yaquulu wuxuu dhahayaa unduruu fiiriya ilaa cibaadii addoommahayga eega qad qadow fariidatan bay guteen farad wahum iyaguna yantadiruuna ukhraa farad kaley sugayaan marka xadiidka isnaadkiisu waa saxiix waxaana laga qaadanaa macnihii uu u tarjamtay salaad salaad lagu sugto fadliga ay leedahay wabihi qaala xadaanaa abu kurayb huwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa rishdiin bnu sacdin wahuwa abulxajaaj almisriyu ضaciifu can camri bni اlxaariث wahuwa almisriyu hiqat can daraajin waa daraaj bnu samcaan abusamc saduuq fi xadiidihi can abi lhaytham dacfun abulhaytham markuu ka warinaya dacfi baa ku jira haddana isagoo ka warina can abilhaytham can abi saciidin can rasuuli illahi sal l slama qaal idaa ra'aytum haddaad aragtaan alrajula qofka yactaadu lmasaajida masaajidda inuu ka caada dhiganayo fashhaduu lahu biliimaani iimaan uga marqaati kaca qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billah xadiidkan marka waxaa ku jira waa riwaayatu daraaj can abilhaytham waa dacfi baana ku sugan aayaddaa laakiin tilmaamaysa macnaha uu sheegayaba ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih